الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم baabki wixii ku yimid waxsheegyada iyo wixii la mida kuhaanta iyo wixii la mido iyaguna sidoo kale wax sheegiyaa oo qeybka ka wadhama روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عمري من أتى قفك أتى عرافا يتسأله ويدي عن شيء شيء يتصدقه رمية لم تقبل له صلاة أربعين يوما فرقا ما الموت صلى الله عليه وسلم وحشدوا الكتاب جهاز كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه waxaan ugu dambeeyay aboorta sheiku uga hadlayay sixirka iyo waxyaaba sixirka ka mid a halkaana wuxuu uga hadlay sheiku kuhaanta iyo nimanka waxsheegyada ah ama dumarka waxsheegyada ah iyo axwaashooda iyo xukunkoodu waxa uu yahay iyo ciddii u tagta oo qeybka ay sheeganayaan weydiida sida iyadana xaalkeedu u noqona markaas weli waxau yihi shiku baabu maa jaa fi kuhaani wanaxwihi kuhaantay waxaa la midka ah wixii ku yimid magacyadu waa kala dunaatay laakiin in badan wuxuu waa isku macna waa dadka qeyb ka warrama ama wax lumay meesha jiraan ama wax la xaday wixii xaday qeyb ku saabsan wax tegay wax hore u dhacay ee tuugadu markii qof kale weydiina u leeyahay waxbaa la xaday xaggee wixii yaallaan alxamdulilah waa wax dhacay alxamdulilah sidoo kale markii laleeyahay waxbaa lumay ee wixii lumay xaggee jiraan laftirkeeduna waa kaaga dhowdaha waa wax tegay waay ama wax soo socda u ka hadlaa oo mustaqbal ah oo ah sanada soo socota ka waran ma abaara mase waa aaran ama guura raba inaan guursada guurku ma abshir u yahay mase abshir ima aha ama waxaa rabaa inaan maaragtay ganacsiga noocaasa bilaabay ka wadan waxyaabaha noocaas oo mustaqbalkaana waa ka hadlaa calaa kullin waxul qeyb ku saabsan ay ka warramayaan sheikh wuxuu yihi marka rawaa muslimun fi saxiixihi can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu calayh wasalama muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey uuna ka wariyey can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam xaasaskii nabiga qaar ka mid ah waa xabso sida meelaha qaar kuxusan can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu man ataa caraafan qofkii caraaf u taga caraafka waa waxsheega midka waxsheega ah oo noo imaan doontaa sagayka ninka waxa udhexeeya iyo in waa isku mid la yidhi iyo in laisku qoloba ay wax sheegto la kala qaaday waa noo imaan doontaa fasa'alahu weydiiya can shayin shay wax ka weydiiya shay ama hore u dhacay ama soo socdo mustaqbal ku saabsan waxun qeyb ku saabsan wax ka weydiiya ee fasadaqahu rumeeye marka u sheego lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yawman afartan maalmood saa laga aqbali maayo xadiisku markuu fi saxiix muslim ku yaallo siyaadadan ah fasadaqahu ma ku jirtaa mise kuma jirto kuma jirto waana soo maray xadiidkan wuxuu nagu soo maray saasuu nagu soo maray saxiix muslimku markuu mar ku yaalo fasadaqahu male waa man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yawma fasadaqahu daana waa fi khaariji saxiixi gaar ahaan fi musnad imaam axmed ibn xambal rag badan oo culamada muslimiinta ka mid a fasadaqaad fasadaqahudan sooma weli xadiidka muu soo weli saas darteed walaa ku jira fasadaqahuda in meeshaan la raaciyo walaa ku jira seexadeeda waxbaa ku jira shaadu dhowda in shaatay dhowda oo xadiidku siduu saxiix muslimku ugu yaallo ay taxtaa man ataa caraafan fasa'alahu bas waxba weydiiye ama ha rumay ama yuusan rumayn waa u tegay waxba weydiiye laakiin kuma ceelin caraafkana iyo qofkaas wax sheega ah oo qeyb ka warramaana tegitaanka loo tagaayo xaaladay leedaha waa soo marnay xaalada koowaad oo ugu fiican waa in loo tago caraafka ama kaahinka waxna la weydiiyo danta laga leeyahana ay tahay in la radiyo dadkana loo caddaeyo beenkiisa iyo kadibkiisa sida nabigu alayhi salaatu wasalaam ibnu sayaad oo kale oo intuu u tegay oo u yidhi waxbaan kuu qariyey maxaan kuu qariyey duqaana suuratu duqaana nabiga alayhi salaatu wasalaam yeesna markaasuu intee xoogaa maskaxda ka shaqaysiiyey wuxuu yidhi waxaa qalbigaada ku jirta duq duq wuxuu daba go-an waay shaytaan halkan u sheegay markaasaa nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam ikhsa falan tacdu waa qadra waa hoog oo dullow waxaa tahay ma dhaafi kartid wax sheegaa tahay saaxiraa tahay shaydaanaa kula shaqaysta marna waxba kuu dara kugoyha marna beenuu kuu sheegaa waxay kuguma soo dego wax runana ma sheegto mar haddii qofku xaalka saas ba ugu tago saaxirka saas maxu weydiiyo dantiisuna ay saas tahay dadkana uu soo fadeexeeyo isagana uu waaniyo wacdiyo wax isagana uu nacfiya dadkana u roon oo qofku kula kula dhaqmo ninka saaxirka ama wax sheegaas ma fadli uu leeyahay mase fadli male fadli uu leeyahay maajuur waa qofkaas haddii uu inta u tago oo wax iska weydiiyo ama usaanka wax weydiinin ee iska fadhiyo iska dhegeysta waxaan sheeg sheega yuusaba rumaysane oo mu muka mukushiisa iyo taageerayaashiisa u badiyana iyo dadka u tagtaga u galgala u badiyana iyo macaamiishana muxuu noo qofkaasi afartan maalmood salaad laga aqbali maa afartan maalmood salaad laga aqbali maa salaad laga aqbali maa waxay yidhahda culimada in badan oo kamidku salaadiisu hadduu wankay tukado sawaab male hadday ankay sawaab yeelan laheydna dembiga uu ka helay ama ka soo gaaray tegitaanka uu ninkaas wax sheegaa u tegay dembigii ka soo gaaray junugiis a wuxuu la egyahay oo u dhigmaa afartan kaas maalmood salaadii uu tukanayo ajirka uu kaheli lahaa afartan kaas maalmood salaadii uu tukanayo ajirka uu kaheli lahaa ama ajirkii laga siiyey waxaa u dhigma dembigii oo halkan malo saaxiibka u tegay ama wax sheega uu tegay ka helay oo looga qoray marka sifada miisaanka haddii dhinaca dembigii tegitaanka uu saaxiibka ama waxsheega u tegay dhinac laga saaro dhinaca kalena afartanka salaadood afartanka maalmood salaadihii uu tukanayo afartanka salaadood ma afartan maalmood miya afartanka maalmood salaadihii uu tukanayo afartan salaadood ka badan markaas waa afartan shan ku dhufa meelo waay laba boqol miya laba boqol oo salaadood ajirkii uu ka helana sifada mi xasanaadka dhinac laga saaro waa isku dhigmaan waa isku dhigmaan macnaheedu marka waxa waya saladaas ajirku male ajirku male waa xaalka labaad xaalka saddexaadna waa u tegay markaasu wuxuu yidhi waxaas iga waran wax hore u dhacay iyo wax soo socda oo qeyb ku saabsan bal ka waran markaasu uu warramay waana u rumeyn sida loo badan yahaana waxaanqabna wuu rumeeyey ninkaas xaalkiisu waa maxay kaafir billahi alcadiim waa laakin kufrun duna kufrin miyaa mise waa kufr mukrij min almilla labada waa leeyahy labada waa leeyahy waayo saddexdaas xaalo marka leeyahy xadiidkan markaas muslimku waxaa xaaladiisu waa qofkii aan rumaysan waayo man ataa caraafan fasa'alahu weydiiye can shayin fasadaqahu waziyaada niri lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yawman afarta maalmo sala laga aqbali maa وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول من أتى كاهنا قفي كاهن تغى oo wax sheegasna ee fasaddaqa uu rumeeyey bimaa yaquul waxa uu leeyaha uu rumeeya faqad kafara waa ku gaaloobay bimaa unzila calaa muxamadin sala allahu calayh wasalam nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay qofkii wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u taga kaanin iyo wax sheeg ee fasaddaqa uu rumeeyey bimaa yaquul waxa wax sheegu leeyahay wax sheegaas beenta sheega oo qeyb ka warrama waxa uu leeyahy rumaystay faqad kafara bima unzila calaa maxamed nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey oo qur-aana waa ku gaaloobay sunnaa qur-aanka nabi maxamed lagu soo dejiyana waxaa ka mid a qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah waxa cidka iyo dhulka ku dhex jira oo qeybka ilaahay mooye cid kale ma oga qofki marka inta wax sheeg u tegey oo nin ama naag qeybka ka warrama u tegey warsaday waxa uu sheegaa runsaday ama cid kale ha warsato ama ha warsadee aybkii oo ka warrama qofkaasi qofkii runsadaay qur-aankii ilahay so ilahay nabi maxamed uku soo dejiyey waa uu beeniyey qofkaas qur-aanki waa beeniyey sunadii nabiga waa beeniyey waa uu ku gaaloobay man ataa kahina fasadaqu bima yaqulu faqad kafara ku gaaloobay bima unzila calaa muxamadin nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey kufriga madiinta waa baxaa mise waa kufrin duuna kufrin labada waa dalil rawaha abu daawuud waila arbacati walxaakim wa qala saxiixun calaa sharqihima عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا قفي عرافا تغا أو كاهنا أما وكاهن تغا فصدقه ربما بما يقول وحوليه فقد كفر بما أنزل على محمد نبي محمد بن المسود الجو قالوا له ولأبي يعلى ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا وللأربعة والحاكم الأربعة أو داود شايف ابن ماجه تلميذ وأسد والحاكم الإمام الحاكم أبو عبد الله وقال وحول صحيح على شرطهما مستدرك الكسوري وكتاب أوليه الحاكم رحمة الله عليه أوليه وحنه تردد أن صاره يا حديثة صحيحة وعن صحيحين كان كتير ولما صحيح لي عن هين شروطه أي بلان بخاري المسلم أي كتبته ده أقول لك شروطه أوصانه شروطه في أوصانه سبت الأولى صحيح حديث ما توصل على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم يكسو بينهم لابد من إسوار خسايا أما على شرط البخاري أما على شرط مسلم لكن مرة وأصيبة مرة وقفة مرة وقفة مرة وقفة إن بلنا حديثة أو سات ليها كم يقول شرط البخاري معها شرط مسلم معها بل صحيحنا معها بل صحيح معها غير العلماء الشيخ مرة كتاب كان قري علماء إن بلنا شرط وقرآن قري ولا تبعيها حديثة يا أخواشي ولا تبعيها ولا أروريها كذبا على شان ليها أصور مركز شان ليها رحمة الله عليه على أوصول ده تروح كم مدخل البلانة كتاب كم مدخل صدر ودك قال ريا وانا كنت وران مرت قال شيخ او يها محام عي استعد حديث عن البخاري ومسلم شروطه الاصول سكري بلغ صحيح هاي ضعف من استعد هاي حاصل في شيء اساسا كل شيء عصور تقال على شنو الى شنو صار في الدار وهي صحيح على شرطهما هو حديث وصحيح على شرطهما على شرط البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا غفوته او كاهنا اسد قال تعالى عرافا او كاهنا wax farqi u dhaxeeya oo noo ma doona inay isku mid yihiin iyo waxyaaba ku saabsan taariifaadkooda فصدقه الرمية بما يقول وحا أوليه الرمية فقد كفر بما أزل على محمد الكسوف قال وغير إليه محمد يوسف الجيه ولأبي يعلى وحوصنا لبسنة دين جيد عن ابن مسعود مثل أبو موقوفا له أبي يعلى وحوصنا سعودي حديث كان موقوف على ابن مسعود وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا نجمد ما هم تطير qofkii baasaysta aw uyira lahu ama loo baaseeyo aw takahana ama wax sheega aw takuhina lahu ama wax loo sheego aw saxara aw suxira lahu ama wax sixiro ama loo sixiro waman ataa kaahinan qofkii kaahinkaba ay fasadaqa rumeeya bimaa yaquul waxa uu leeyahana faqad kafara bima unzila calaa muxamadin nabi maxamed wuxuu lagu soo dejiyey waa uu ku gaaloobay wahu bazaar biisnaadin jayid وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا نجمد ما من تطير قبطي وحباطل ومثل الشندراء يوحى لم يتاكع وصوى انت سمية ونفتي سوء سمية أما غيرتي سوء سمية أما نفتي سيدتي سوء سمية يوحى سوء مقارا أما غيرتي سوء فيدي شنبت وكاش تضيف أسمية أو تطير له أما أصل مبا سيسي قانو ما شمبرا كعي قانو لكن هو لو شمبرا كعش فأروي من شمبرا كعش ما كسوح الوحى الرواع إن من الأسرة طريق الوحى الرواع إيه فيه بر شمبري بر فيه أرسل فيه أكاسو شمبر أبوش وأطلع من الأبوش لواش أسامة أو تكهن أما تكهن سميه غيب قوة وحشيه وكبير الدرشيه ومضي فارشوه ومضي وحمقا يوحي طائر يوحى سبشيكي وحي مصلحة وكتب يروح وحلو وداء يوحى سبشيكي ويا أباري عالم وحيتاي أو تكون فينا له أما هو الله وحشاية سو وحشاية ما وحانا ميغان سكمانا قوله لكن ما في أو ضير شوي ماذا وحشاية ما كاسوي لهذا بالباب يكفي ده فباب الوقت أو صحراء أما هو سحري وهو سحري سيد المستحيل وهو سحري أما أفضل وهو سحري أو سحر له أما أسير وهو سحري أو سحر له وهو سحري marka wasoo wax sixra waa la fahmi karaa sidaa sixirka la mubasharoona mantuu rabaa ka yeeshee aw sixira lahuna waxaa laga wadaa ninaan sixirka aqoon ama gabar aan sixirka aqoon ee qof sixirka yaqaana inta u tagta tiraahda hebelaa gibay ama xaankaasa saasa waxaan rabaa marka inaad sixir ii sameeyo ee sixirkii loo sameeyo maasabami waman ataa kaahinan iyo qofkii u taga waxsheeg ee fasadaqahu rumeeya bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed intii hore waxaa ku jirtay laysa mina mutayira naga mid maaha annaga dariiqeena ma kuma joogo qofkii tabayur sameeya oo loo tabayuro ama takahun sameeya aw tukuhina lahu ama loo takahuno oo loo wax sheego aw saxara lahu ama saxara ama wax sixra aw sixira lahu intaas dariiqii nabi maxamed kuma taagan dariiqii nabi maxamed kuma taagan kulligood fajara waa dadku waxaan samaynaa iyagoo iska cadli dadka loo samaynaana ayagana fikiroodu wixii waxa qofkan uu sheegayo qeybka ahaa oo beenta ahaa oo rumaysa oo rumaysa khatar ku jira saairkaamuna wixii hore uu samaynayay iyo kaalmayski kaalmayska uu sheegay intay waxa lamidka kaalmaysay oo ku taageera ومن أتى كاهنا قد وحشاه تبعنا فصدقه بما يقول وحاول له وما ينا فقد كفر بما أنزل على محمد محمد بن وكفر به رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط طبراني الظهوري أوسط ثوري بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى ورواه وأوري حديث كان الطبراني يوري في الأوسط ثوري بإسناد حسن ثوري من حديث ابن عباس رواه دون قوله ومن أتى إلى آخره انت قروري ليس منا من طير طير له أو تكحن أو تكفن له أو صحر أو سحر له لكن إذا ضموا أو ما أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ومتحاصل ضغي بزارة لكن بإسناد جيد سند جيد وقدر ورواه وحوري حديث كان صبراني يوري في الأوسط الأولي بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله مثل ومن أتى إلى آخره ومن أتى كاهنا مثل غدا على كل حديث صحيح وسوي قيبت ضمبا إيه قيبت وريت واسوي محل شاهد كل ما تبع حقيقة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد بن محمد بن المسلجي وقبالوي محمد بن المسلجي وقبالوي أحشاك ما كنت تكتان في الصحاران بل ما تقارب قبالوي هندي لكم الوحى والشيء هذا الغمي تسود بيتوتي في الوقت أنا أفرت مع الموت ثلاث أفضل على أفضل الموت بحث على الموت دكتورا in ka digta hawaayaadka in laga digana waa muhiim in laga digo oo dadka wiiraan la sheeki geliyo wiiraan la sheeki geliyo oo waddooyinka dadku ay u aadayaan loo fadhiiso oo qofkii u tagtood maqashada loo tago ee qofka xujada lagu ogo loo sheego miskiinkaan masaxbo wey waxba waxba geli waxba nacfiya finta geli isaga laftirkiisana waa loo naseexeeyaa in badanka naseexada ma qaataan umarada iyo madaxda muslimiintana waajib waxaa ku ah inay munkarka kaasoo kale suuliyaan oo gacantooda ku suuliyaan oo shanka lagu dhufto marka hore la cayliyo dadka laga dhex cayliyo dadka hadhimin la yidhaahdo baan hasheegin la yidhaahdo dantaada qaadkaa raaca la yidhahdo hadduu dayi waayana la ciqaabo hadduu dayi waayana la ciqaabo markaas dadka qofka u tagaan asna la ciqaabo laftigiisu ciqaabo mudan yahay waa mujrim kale haddii qofkan wax sheega qof u timaada oo dahabka oo xaal taqaanaa tidhaahda aysa jiri lahayn suuq suuq ma yeelalaha suuq ma yeesheen suuqa wax u yeela dadka aad dhooban waay dadka aad u tagaawa in badana dadka u tagaa dadka bacafada fakar ahaan iyo raayi ahaan dadka aadka bacafada waa dadka u tagaa in badan raayi ahaan iyo fakar ahaan dadka u tagaa dadka bacafada ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen aqligooda loo buuro dadka caamada oo asbaabka in badan juhaal ah laakiin aan laga dhaadhici karin ninkaana qeybka warqaba lagama naaqeyn كل تسوي مال ما شغلت كعوض الله سلام تسوي مال هذا هو مال أنا ما له غير واحد مش غير نو وياه أروح ليوري عن المغرب على يوري نكي شي خبرة أروح كوي دي هقرة عارف تمارين الله إلى يمكن الموضع أولوي وكل ولي صح ما قال المرأة ولا جعلي أوتين وأنا ويا إنك لري أساس تضاد يشوف بعض ضلع ما كل يقولون كان شيخ هو شيخ الوشي يا شيطان تاع وخاف له هذه دي لا قال المال هلا هذا أو يقولون فأسكاتوا وطبعا قبلوا يقولون طبعا قبلوا يقولون المواري لك وقبل كريم وأنا جعلها عدم عنهم إلى دون جيران لكن ما هو asagoo markaa dibigii soo xiray kii sawaanin ilma jecel dibigii soo xiray ee dibigii wada waana dib weyn u wada meesha dibiga lagu qali lahay aa nin kale odaygu koriyo iska socdaa markaas u wuriyaa dibigaan shirkadaan dibida gale oo udiibtay ka gado buud ilmaa baba waaba ama ilmaha iyada bal dantaada ku raaco haddii ninka aad sheegay oo dibiga aad u wadaay oo wax galo ama wax awoodi karo toddobada gabdhood oo hal wiil ku darsanahay buud toddoba gabdhood soo male toddobada gabdhood harwiil asagoo ku darsanaayo markii hadduusa isagoo harwiil ku darsan waaye adiga gabadh iyo wiil mina kuma sii karo ee dibiga iskaga khasaarin ee dibiga or shirkada u geystay shirkada ka gadow muhiim labadan marka oday fiiri bal ninkaan waxba looma aqin hadda kahor halgabana waa caami laakiin haddana waxaa caqligiisa gelaynin waxaa khuraafaadka caqligiisu ka shaqaysayay hadduu bini aadami wax qaban karo asaya wax isku qabanaa in badanna saxaradu ama wax sheegyadu xoolaha dadkay dhacaan haddii loo keenana waa qaataa mana cudurna kama baxaan fakrina in badan kama baxaan haddii anke ay fakri ka baxaan wax ma hay karaan haddii wax loo keeno malaayiin haddii loo keeno ma hay karaan shayaadiintaan ba ogoleen ushaqaynahaya shayaadiintaa jiraan waxaa laga yaaba inay tidhahdaan maxaa waxaan kuu kalin marka bixi dhahay bixi markaasu meelakaa ku bixina meelakaa ku bixina waxba ma hayo waxba ma hayo xumaanta ku taageera in badan dadku markay jiriraan waxay u tagaan dadka baabka fiisa xanuunka iyadoo khalifa dad fiicfiicnaayo waxaad arkeen qofkoodii jiratay oo si loo dhiga la waayo dhaqtar kasta la geeyey aab u imaanay ama oday u imaana ama qofka u imaanay markaasi waxay leedahay waxni ama duulalhayaan maalumdayo ninkii wax sheegaa hebel ahaa wax sheegi jiray ama dhir laga shido mamba dhankaas maanta lagu fiiriyo markaasi waxay leedahay qofkii waxaa la yidhi nin buka boqol u tali minaas boqol u tali mahmaayadu iska unsaafan saja jabshaa ee waxay leeyihiin bal aan fiirin bal hagu fiiriyo bal kusoo fiiri dhaca bal kusoo fiiri anigu aadi maaye laakiin bal kusoo fiiri isagaana mas-uuliyadda iska leh bal kusoo fiiri wax sheega lagu tego mas-uuliyadtiin qofka hortegaysa asaa qofki jirin aan utire asaga qofki jirin aan utire waajib waxaa ku ah inuu yidhaahdo waxaas waa munkar xaaraam waan khatara lagu galaa loona tegi maayo jiladiisa iyo caafimaadkiisana ilaahay ahayo subxaana watacaala in adkaarta iyo qur-aanka lagu akriyo iyo in daawada caadigaba la yaqaan la daaweeyo waxaan hayna qofkaan daawo kala gooyi mayno khuraafaadkan iyo kitaab gaabloonimadan iyo waxsheegnimadan lagala raadi maayo iyo qeybka warramitaankan iyo mingiskan iyo iyo waxaan dhirta holashida qofku yihahdaa iimaankaasna yeesho go-aankaasna yeesho intuu qofkaas ka hor istaagi karo inuu arrintaas sameeyo inuu ka hor istaago intuu ka hor istaagi karo inuu ka hor istaago waa munkar mas-uuliya in lagu taageerada iska wadaawada xaaladada dadka kutubtaan akhristaa oo xadiidta yaqaana in badan oo kamida waa ka dhacdaa in dadka markay jiradaan ay u geeyaan waxsheegyada waa ka dhacdaa laakiin isagu raaci maa badan isagu raaci maa ama uu yaha niyada ka jeclaana in loo geeyo yaa ficnaanayda isleeya hadii qofka iska socotaa maalinheed oo wax sheega u geyni ama dirta kasoo shidayad oo mingiska geydeed adoon adigu geynin maxay tidaan tata inaad jeclaatada inaad u geeda waa labada waa mu ya haya waxsheegyadan waxaad ogaatiin waa niman khubaro ah waa jimiga intiina ka kooban yihiin oo isla shaqaysaa waa shirkada caalamiga waa si dadka xoolahooda loo dhacaana aadaa loogu takhasuso dadka laga dhex shaqaynaana waa yaqaanaan waxa ay yihiin waxay aaminsan yihiin marka waxau samaynaa ninkan waxsheega oo qeyb ka warrama markuu dadka xudiri tago dhihi oomaayo dadka kaalidiina ku weysaysta dhihi oomaa sanad kuu sujuudana dhihi oomaa laakiin wuxuu leeyahay waxaad akrisataa ama qofkan lagu akriyaa ama musiibaa soo socotee laga akristaa ama abaaraa soo socotee laga akristaa toddobaatan yaasin intaas suura sanca intaas suuratu faatixa miskiinkii waxaa loo soo buuxaa warqad qur-aan ilaahi ku qoray nin iska maskiin oo baahan oo xiloow baa loo keenaa sale warqadan tadbiiqi waxaadna leedahay intaasoo lacaga habeenkaadaasna xibintaadu ma dilla أول بار بعنا دين لا يعتبر قول على جاب إن حوي الله أخري يو حقا فقه وأحكام الله أخري أصوت قال ولي يبغى صار حديث كان ولي يا أسكي يا سيدي يا أسكي ما كل يجي ما راح سحنا سحنا قرآن الله سبحانه في كتبه وحشة كان عقدهم ها وحشة بزوج دي ها بيلو بزوج دي كافر كان بالله الحديث كله هاد ليه هذه وقت وتلقى له qofku intuu utagay warkiisa rumaysta hadduu gaaloobo maxaa umalaynaysa kii isaga maxaa umalayna waa kasi darasa isagu mar horba u gaaloobo kan hortiisuu gaaloobo kaas marka in loo tago ee warkiisa la rumaysto khatar wa wuxuu akriku yidhaha qur-aanku akriku yidhahdo anke oo ku yidhahdo saas saas saas aad yeesho qur-aankaas akrido ayadaas akrido waad waa caafimaadeenka laga yeelina warkiisa qur-aan lagu akri maayo warkiisa qur-aan lagu akri maayo waa rumaysta warkiisa halka yaaba dadka qaar inay tidhahdaan aayatul kursi shaydaanka in ay cirsi u wataa macala aayatul kursi shaydaanka haddii la aqristo shaydaanka qofku waa laga xidinaa soo maa xadiidka abu hureer waxaa ku jirtay waxaa sheegay inay shaydaan ahaayeen laftirkiisa ee nabiga loo keenay alayh isalaatu wasalaam ee nabigu uu yihi sadaqaka wakadu haye way anaguna hadda waxaan leenahay hadday qur-aan soo qoraan qur-aanku ay soo qoraan yidhahdeen hala akriyo iyo adkaarta idhaheen hala akriyo la yeeli maa warkooda xadiidkan waxaa ku jirtaba shaydaanka weyn oo iyaga dambo aabbaha u ah in warkiisii la yeelo aayatu kursi la akristo hadda dadka qaar dhihi karaan xadiidka kujirta ayaan dhihin shaydaanku markuu soo sheego shaydaanku beenloorintiisa kama tagto laakiin warku intaas keliya waxba ma gelin markuu warka shaydaanka joogo waxba ma gelin zacama anahu zacama kadib nabiga yidhi alayh isalaatu wasalaam sadaqa wahuwa kaduub laakiin asagoo beenaalada been badanaba hadda annaga yaa noo sheega arintooda beentooda nabi noo sheega miyaa noo jooga maya waana naloo sheegay inay run iyo been isku daraan kulli waa isla guusaynaa waxooda marka waxba kufadhiyo hal xaba ka qaa- ka qaadan mayo waxaa lagu waa baahaninba waxaan waa baahanaaba lama wax sheeg looma baahanaaba warkiisa waxba ku qaadamaysa adoo fadhiyo warkiisa ku kicimaysa wax kale kadaay adoo fadhiyo warkiisa ku kicimaysa adoo oon kici karin ewl hore haddaad ewl kici kartid waa kici laakiin haddii inta naloo yimaado hadda la yidhaahdo cashirka hadda waa sujuudanaa soo maa haddii inta naloo yimaado la yidhahdo ninka wax sheegaa wuxuu yihi cashirka hala joojiyo haddaan la joojin dhibaa dhacay dhibaa dhacaaya haddii aan nawoon joojin rabin aan joojino ma raacna warkiisa masamaanaan raac anagu joojin rabin aan joojino warkiisa aan warkiisa u joojin waa raacna markaas waa khatar laakiin hadday iswarqabo xilligii oon idhaha warkiisuba waa been wallahu aclam cashirkunasa xilligu uu ku ekaayo ma anaan rumayn laakiin laftirkeeda waxaa ka fiican in hore loo dhigo wacyi in hore loo dhiga ka fiican dee dadka qaara waxay u qaadayaan in warkiisii la raacay u qaadaya in warkiisii la raacay u qaadaya dadka in badan oo kamid waxay u haystaan inay qeybka dhanka warqabaan qeybka kale intay iska dayin qof walba qalbigiisa waxay ku sheekaysaa qalbigiisa waxay ku sheekaysaa inuu kawarqab u haystaan iska baqaya waxba kama sheegi karaan de waxba kama sheegi karaan markaas waxay leeyihin halo isku maqlin halo isku arkin wax lagama sheego waa kaa warqabaan kuwa culimo isku sheegaa ka baqaanke ma waxay leeyihin naga daaya markii kaas la weydiiye naga daaya kaasuurkiisa naga dhaafa waa ma geli kara baabkiisa oo dhaa yaa macalin quraan saadiyada kuwa furtan warqadii qoraay miya kuwaas wax sheegay maahanin kuwaas ma ma qeybi ka warrama waxaa laga yaabaa inay dhahaan adkaartan hala akristo daawadan hala qoray baabku baab maaha hadde waayahan wuxuu waa bidco casrigaanay bilaabay in meela loo furto casrigaan ka hormajirisi waxaana bilaabay wadaadada gardheeryada a bilaabay suufiyadii yaa la xusuleeyey waxaa laga xusuleeyey quraansaadkii iyo tufti ay dadka ku tufi jireen iyo xoolihii shaqadii ku shaqaysan jireen ummadii waa la wacdiyey la wacyigeliyey la yidhi waxaas khuraafaad waayo lacag la-aana dadka lagu quraan saara tuftana lacag la-aana looga tufa waxaan tufta lagu qaadayo waxaas oo dhan baatil waayo ummadii markii suufiyadii laga soo jebshay dadkiina ay ay yihiin meel ganacsi usuubata ah waxaa la bilaaba ganacsigii la bilaaba ganacsigaa la bilaaba markaasaa meel loo haddeer marka waxyaaba manaakiiraha laga sheega oo badan waxyaabaha laakiin waxaa la mustaqbalka khatar waxay u jiraan inay noqdaan niman jinniga la shaqeysta jinniga inay la shaqeystaan salaamfulowyo inay noqdaan kuwii hore miyaa kuwan may waa soo maray tufta waa soo maray tufta waxyaabaha ku saabsan iyo shuruuda tufta iyo inaan la ogolaan waxaan macnahooda la aqoonin in lagu tufo qofka waa soo maray waxaasaa soo maray insha allah qaala almualifu raximah llah qaala albaqawiyu baqawi wuxuu yihi alcaraafu caraafku aladi waa kii yaddaci sheeganayay macrifata alumuuri umuurtii garashadeeda bimuqadimaatin muqadimaad uu ku gara uu ku sheegana inuu umuurta ku yaqaano qeybka ah yastadilu bihaa muqadimaadkaasoo u daliishado cala almasruuqi kii la xaday iyo wixii waxaday iyo wa makaani daallati iyo baadidu meesha ay jirto wanaxwi dalika iyo wixii lamid ah waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa kitaab tawxiidi lishaykh alislaam maxamed bin cabdilwahaab annajdi raxmatullah caleyh waxaan kusoo guda jirnay gaar ahaan baab ku saabsanaa kaahinka iyo waxsheegyada marka sheku meeshaan wuxuu rabaa inuu ku sheego wixii laga yidhi caraabka ee kaahinka fariga udhexeeya caraabka ee kaahinka fariga udhexeeya caraabka ee kaahinkana dhowr maroo soo maray ma isku mid ah mise waa kala duwan yahay waa masale khilaaf ka jiro culamada qaar waxay yidhahdeen waa isku mid qaarna waxay yidhahdeen waa kala duwan yahay kuwa in badan waa kala duwan yahay ayuu yihahdaa waxay leeyihiin labadooda waxaa caalamisan kaahinka labadooda waxaa shaydaanimada kuxeel dheer kaahinka oo kaahinka wuxuu ka warramaa wax mustaqbal ah oo soo socda laakiin caraabku wax hore u dhacay uu ka sheekeeyaa kaahinku waxaa leeyahay islaanta foole islaanta islaamamay dhali doontaa inuu mayeelo doonaa guurkan miya abshiraa sanada soo socota ma abaara mase waa aaran colku ma guuraysaa mase oo guulbahraysaa waxyaabaan dhicinu alla weydiina markaasu leeya saas waay saas waay saas waay daa kaahinku laakiin caraabku waxay dhaheen waxa waaye nin wixii hore u dhacay wax dhacaa la weydiiyaa markaasu waxyaabo kale inta ukakaashado oo yidhahda saasaa dhacday saasay noqonay matalan waxaa la leeyahay sida shiiku meeshaan ku sheegay imaam baqwi uga soo naqliyey waxbaa la xaday dahabaa la xaday ee dahabkii noo fiiriba waxba uu samaynaa waxba uu isku adaadinaa waa saacadaha iyo awqaada waxaas uu fiirinaa iyo qofka utimi nuuc ay tahay iyo waxaas iyo kuulo iyo shilimaan iyo waxyaaba uu adeegsado u tuuriyeeyo iyo qaxwe iyo waxuu fiiriyo markaas wuxuu leeyahay waxaa xaday wixii qofka saas u taalla oo saas u taalla oo meesha madiblaa degan oo dhinacaas kaa haysa qof uu tilmaama waxayna geliday meel saas u taalla oo saas u taalla oo xadarka ah oo xadarkaas ka ah u leey waa wixii la xaday iyo waxaasuu sheegaa baadida waxaa leeyahay nin geela aga lumay meel ujeedana waa qoola ahay bal ii fiiri faali waxuu dhigaa ama waxba warwareejinaa markaasu wuxuu leeyahay waxay kaa jirtaa galbeeday kaa jirtaa baadidaas hashaasu galbeeday kaa jirtaa ama barigay kaa jirtaa ama ma noola hashaasu ama waa ku imaan doontaa kuma dheero xeraday ku jirtaa xeradii aad xeradaaday ku jirtaa hashuye aniga waa joogtaa waay waxaasuu sheega waa caraaf kaahinku laakiin waxaan weliba dhicin ale maxaa dhici doona maxaa dhici doona culamada qaarna taasoo markaa farqina waa isku mid isku mid wa waxba isma dhaaban kaahin iyo caraab labadu waa kaa tidhahdeen kaahin iyo caraab isku mid waa waa nimankan waxsheegyada ah oo qeybka ka warrama wax mustaqbal ama ha ka warrameen ama wax maadigotiga ha ka warrameen oo u dhacay ama wax soo socda ha ka warrameen ama labadaba isku darsadeen wixii saas yeela waa waa waxsheeg waana noo imaan doonaa qolka sheekhu islaam ibn taymiya soo naqliyo oo ah in caraabka lasu yidhahdo kaaninka iyo waxdensheega iyo faalshooga waxaasoo dhan caraabka soo gudagelaya qaala albaqawiyu marka wuxuu yihi imaamka weyn baqawiya alxuseyn ibn mascuud الشافعي رحمة الله عليه كتاب كذا شاف كتاب شرح السنة اللي يقول لي عقيل العراف عراف الذي وكي يدعي شيئا أيه معرفة الأمور أمور تقرشري وشرتا أمور تغيب تسعسنين ويقانو شرتا بمقدمات muqadimaaduna u daliishadaa waxyaaba hordhacmooyina isla markii sheegi uma waxaasaanaqa wuxuu waasaas dhiga uma laakiin waxba u fiirina ama faaru dhiga ama xidigo u fiirina ama shilimaanu tuura ama kuuliya waxaasoo dirdirina ama qaxwo iyo wax lamid wax ka fiirina bimuqadimaat waxyaaba hordhaca oo yastadilu biha oo u daliishanayo calaa masruuqi wixii laxaday iyo makaani daalati iyo meesha baadidu jirto waxaasoo sheegaa ونحو ذلك وحن رحيل لمده وقيل وحليه هو الكاهن هو الكاهن قولك وقول غادر وقيل وحليه عراف هو الكاهن هو ما كان عراف الكاهن معه حياة وأسلمت والكاهن كاهن كنا هو الذي يخبر وأكيش يعني عن المغيبات وحيابها اللغرية في المستقبل المستقبل كهو ثماي كاهن كي وعليه وأسلمت يا عراف كاهن وحلوت عليه فيها هو الذي يخبر عن المغيبات waxyaabaha la qariyay oo qarsoon oo qaybka ah ayuu sheegaa fi lmustaqbali oo laakiin weli aan dhicin wixii aan weli dhicin oon asbaabtoodii dhicin waxa dhacay waa wixii laxado oo kale wixii xaday ala ka rabaa wixii waa dhiceen laakiin wax waa la xaday ama baadidii waa luntay laakiin meesha jirta aan la oqon kan laakiin waxa weliba dhacayo maaha fi lmustaqbali waxa soo socda oo mustaqbalka uu soo fool leh wixii qayb oo ku saabsan ayuu ka warramaa waqiila waxaa la yidhi kaahinku alladii kii waa yukhbiru ka warramaya camaa fi damiiri waxa qalbiga ku jira qalbiga wax ku jira qofka wuxuu leeyahay waxaad rabsan tahay saasaad aaminsan tahay saasaad rabtaa saasaad necab tahay waxaad jeceshahay qalbigaada kaas ka sheekeen sidii kii masayaadkii nabigu u tegay calayhi salaatu wasalaam ee nabigu yidhi qalbigaan wax ku qarsadee balsheeg ee yidhi duk aad ku qarideen iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu qalbiga ku haysto dukhaanka waxbuu kala gooyey waqiila waxaa la yidhi alladii kii waa shaydaan u sheega wax waxa shaydaan u sheegaa هو هو الذي كي يخبره شيء عما في الضمير ضميرك واحد في قلبه وقال أبو العباس عبد ابن تيمية رحمة الله عليه العراف عراف اسم الكاهن وهو شاقة اسم كيس عراف ده مش اسم الكاهن كاهن كما يحسبه يو المنجم يحدد الشاقة يو الرمالي والرمالي يو فارشوبة يو نحن يوحي إلا مدى يو نحن يوحي إلا مدى وهو البو غير كورنا سير رمان أول ورنا مستقبل ماضي وحرمان قصة صدنا غيب فيه غيب وحي كورنا أمورنا ودريش ذا أشياء مقدمة هذا أما ودريش ذا وحالي هذا عراف أو من منا كميدا يتكلم كورنا يكفي معرفة الأمور أمورتي أغرنتي هذه أمورتي غير قصة صدنا هذه الطرق ودوينك ودوينك صور هو ذلك أما حدقها فيني أما فالها دوه أما فولي وحسنه أما عمر يميه وحول وقفها سميه هذا مربى غيره inuu ka sheekeeyo qofka uu ku saabsan yahay qofkaas waxaa layihaha carraaq baa layihaha kahina waa la dhihi karaa soomaalidu laakiin waxyaabaha ay ku koobto waxaa kamid ah waxshaadnimada kulligood qeybay ka warramayan dadka qeybku wax ka sheegaya qeybku wax ka sheegaya iyo wanaxwihi wixii oo lamida miman oo miman kamid a yatakalamu ku warramaya ka warramaya fi macrifati wax ku saabsan fi macrifati alumuuri umuurta aqoonteeda umuurtii qeybka aqoonteeda bihadihi turuq wadooyinkaana waa adeegsana عن صامنا وحشان يحدق شيء يحدق كثيرين تاي وحلا بتكلم على كل أنا عراب لي أنا كاهن لي لغض وحشات لغض وحشات عقيد كون هو أو حان في عنين يحدق شيء لا يفعل شوير يوعى سنة وسوق الأيام والله ما بعد سوق الأيام ده كاهن كلا وسوق الأيام هذا كلا هذا عراب وسوق الأيام وقال ابن عباس ابن عباس هو يقول كيف أبو العباس وكان ابن عباس فرق وده حيوان محل ابن عباس وصحابي أبو العباس ما وشيخ علماء المسلمين تكملا في قوم قاموا وحكيري يكتبون قرية أباجاد أباجاد أي قرية والعلي ينظرون أي فيرين أيان في النجوم يحدقان أي فيرين أيان ما أرى مؤذي من فعل ذلك كأفق في سمية له وسبوه عند الله ألاسي من خلاقه وحنصيبه وقلوه عبد الله بن عباس هذا كان وصوين عبد الله بن عباس أيها هو تقوم أباجاد أباجاد قرآن أباجاد وامحد وأبجد أبجد كالإجابة والجاد اللي بيجي شيء ولا يقول هذا ما غنى يقول الكلام يقول يا ولي يا أخي نايف يا عبد الله تقض بوضاح ميري آه بوضاح نعم نحن راضي أي علي آه نعيب رنا راضي علي وعسى وعلى لهم ترى قلي فالبرشدنا ولا لهم ترى قلي أبا جاز كاس نعيب رنا ثياب رنا الوالد كذا ثياب الوالد كذا حكم ذا فالبرشد عادي والله فالبرشد عبر كم ذا taariikhdana waa waxbaa lagu taariikheeyaa si wax lagu taariikheeyaa jir si wax lagu taariikheeyaa jir sidoo kalena tir ahaanna waa loo isticmaalaa tir ahaan waa loo isticmaala hadda aaqda waa la isticmaalaa baada waa la isticmaalaa jinka waa la isticmaalaa aha meeqaan sheegin hadda ayay macna bakar kusoo celi saddexda saddexda shay oo loo isticmaalo bal abaajaadka intaa sheegin kusoo celi بربر هان والله استعمال سوء آه آه حساب هان والله بطان حساب هان والله استعمال عيه عيه تاريخ ده ولا سدح كان شيء سدح كان شيء ما هو ضروري ايه ايه اه حساب تاريخ مركز سوق الجناية مد سد حالة جيتا مد أفر حالة جيتا ولو هذا يسلو انت السوق عدا صومر نمو حرام صوم بنانتا وبنانتا حوالي يومري مد اللديدة هي وحواي ومد فعل حساب فعل كلمتا فعل لغشة ولو فاشرة حروفتا أباجات كان ولو فاشرة waxaa lagu faashilaa waxba waa la dhigaa markaasaa waxaa la fiirinaa xidigaha socodka xidigaha iyo dhacida xidiguhu iyo qaababka xidiguhu isku raacaan iyo waxaas iyo waxaan haddeer abajaadkaa sida loo qoray aa wax calaaqa dhexdooda looga raadina sida isku raacaan iyo waxaas ala fiirina kadibna waxaa loo deliishaa qof dhibane qof noolaane abaar aaran col nabadgeliyo waxaasaa loo deliishaa waxaasaa loo deliishaa waana wax qoran oo kutub ku qoran faalkana waa la qoraa waxaa kaloo la qoraa xidiga xidiga sheegnimada waa la qoraa abaajaadkaana waa qoray waxa ugu badan oo qoran abaajaadkan iyo faalka iyo xidiga sheegnimadooda kutubay ku qoran yihiin marka lim kitaabkaas u heestaa qofku markii u timaado waxaa kitaab ku yaalla haddii saacaddaas taariikhda xilligaas maalintu markay xilligaas tahay qof nuucaasa kuu timaado waxaas wax kaa weydiido saas dhaha ku jaaga meeshay ku qoran tahay kitaabku marka waa u imaanaya qofku kitaabku la soo baxaa saa taariikhda u fiirinaa maalinta bisha waxaasuu fiirinaa xilliga qofku suu yaalay wixii wax laga weydiiyey maxaa laga yiri markaasaa ama wuxuu leeyahay qofkaa iga bukee ka waran mararka qaar waxaa leeyahay waxaa isku su-aala waxaa leeyahay haddii xilligaas qofka kuu timaandaa ee qof bugto ku weydiiyo qofka allah unaxariista dhe allah unaxariista dhe maxaa laga wadaa waa dhinta haddii qof bugto xilligaas kuweydiidana waxaa tiraa qofku waa kakacee mararka qaar waxaa leeyahay hadii qofku waxaa tiraa weydiyo qofka ma naagaa masuwaanin hadduu naag yahay allah u naxariisto hadduu nin yahana waa kakaca waxaasaa meesha ku qoran meesha ku qoran kitaabkaas marka fiirina kaas soomaalida waxay dhahaan kitaab gaabloo bay dhahaan kitaab gaabloo bay dhahaan ayaguna waxay yidhahdaan hebel waa loo kitaabadeeyey soo ma dhahan waa loo kitaabadeeyey maaha in badan lagama wado sharcigaa loo kiisha lagama wado sixirkaa loo kiisha waa walaasiintaan iyo baktiga meeshaan ku qoran ayaa loo kiisha ساعات الخبر كي يقرن كالوكيش من لو يوم عاد من ولا كتب ساس أو سوق بكارا كسبوا حديك شقي ولا بكرة حديك ولا بمرك وحبي يصور عليه حديك واحد يصور عيان فرس يروح ونسيارين هاي حديك واحد يصور عيان naag qaawan ayadoo ah mid nin qaawan ayadoo ay sawirayaan mid waxbaa u sawiran jinniyay sawirayaan qaar wax foolxumaday ka batay u sawiraya meesha waxbaan ku hoos qoran waxbaan ku hoos qoran suuqa bakaaraa lagu iibshay iyo meelo badan aa lagu iibiya dadka iibsaamna dad kale waa la wato caamo weeg maahane waa dad caamaday koofiyo wata koofiyo dhaadheer wata oo culamo isku sheega oo tusbaxyo dhaadheer wata dadkaasaa iibsaam kutubtoodii waa kutubtoodii waa marka kutubtaasay fiirsaan fiiraaya soomaalida mar kitaab gaabila taqaano iyo kitaaba fiiri ebel ha loosoo kitaabado iyo dad maqasho iska tafsiiri masalad diineed ha loosoo haydiyo oo culamada ha loosoo weydiiyo hadday tahay alxamdulilah hadday tahay laakiin nin kitaab gaablow ha loo tagay waxaan ha loo weydiiyo sax ma marka waa waa qatar waa qatar maalin waxaan ogaa gabar aan waxay yidhahdeen waa xanuunsantaa markaas waxa la yidhahda lawaransaar gabadhii nin gardheeraa loo geeyey tusbaxdheerna isku wata gardheer iyo tusbaxdheer oo isku leeyahay meelaana u furan ka tago wiil marka gabadha nimankii geeyey ciddii geeyey wuxuu yihi gabadha iga taga gabadhii waa looga soo tegay gabadhan waxaa kusoo baxay mar ay soo carartay oo ninkii geeyey meesha iyo kii loo geeyey iyo dadkii iskaga daba yimaadeen ananaag bar- barbar uga soo baxay dadkii kusoo baxaan kamid ah gabadhii marka laba habeen iyo dhowr habeen ay kusoo geetay meeshii gabadhii marka waxay leedahay aniga sheikh leema geeni culimana leema geeni ee waxaa lee geeyey sixirow zaniga aa lee geeyey sixirow zaniga ko waan isku hoyay gabadh habeenadaan ma hoya waa gat horta waxay tiri anigu qur-aanka waxbaan ka aqaano qur-aan ma akriyo kitaabka u haystaan kitaab qur-aan ku yaala maana waa kitaab xariirtimo iyo bakti ku yaalaan kitaab sixir u haystaan wuxuu ugu akraa horta diin ilaahay maana waa sixir diintan waxbaan ka aqaan anigana korkeygu ajnabi u ka yahay waagii la geeyay aad inta ka dhaxaydana nafta ii keena soo ii tutujaay aw nafta ii keena midaa marka isagii marka waa daba socdaa saaxiib lixyadii tusbaxa wata wuxuu leeyahy marka gabadha waa soo baxsanta gabadha waa xanuunsan tahay gabadha xerada lagu soo celiso leeyahy kii u geeyey waa nin sheikh ahoo waa dhinta hadda sheikhnimo loo ictiraafsan yahay wuxuu leeyahay gabadha waa xanuunsan tahay ee ilaahay ha caafiyo hebla ma fayoobe saas ba hadday sheikh u caaye hebla ma waa xanuunsan tahay u leeyahy marka waxaan idhi hore ebedow intaada fiirin gabadha waa xanuunsan tahay waa waalantaa intaan la gaarin inaad nin loo geeyaa usay tahay oo keligiis guri loo keligeed guri loo geeyo oo guri guri loogu xiro looga soo tago waxaan gabadhu sheegaysa maa la hubiya ninka horta wuxuu aqraa maxaa fiiri weysa markaasuu yihi cabdullahi maxaa laga hubaa haddii waxaan kay sixir yihiin sixirku waa bannaan yaa yihi sixirku ma bannaan gabadha idaa xanuunsane sixirku ma bannaan adiga yaa kuwa akriya laftirkaada sixirku waa bannaan yahay waa ninka dhan waa sheeqahay waa ninkii dhamaayo waa lagu dacweynayo lagu gargariyahay saasuu leeyahy ayadiina marka cilmiga ka qaadatay waxay tiri maanta wixii ka dambeeya gurigaa haddaan imaado anaa kaa miita nin fiican aan ku moodayo laakiin soo zaanig sicirooy ima geyn adna imadiid waa bannaanaya waxaan waa isku bannaan yihin isku qoosho waxaaba isku qoosho soo imadiid gurigaada berigaa igu dambeeyay gaba fiicanay dabcan waa ku hal waa ku qatalsan waa ku qaldanta qofkan hadday jirto mugta waa meelo badan ay ay fiirfiireen waxay tiri midhaama kuwaan kuraama saaraa meel xumay iska tuura waaya ma ara wuxuu yii arki maayo man facala ma ogide man facala dalika taas wixii sameeya obaajaadka low asagu ogi cinda allahi alaagtiisa min khalaaqin wax nasiiba wax nasiiba alaagtiisa ma ogi macneedu waa maxay ma muslim mise waa gaal gaal waa fiihi masaailu baabka masaa'ila ku jirta alula masalada koobaad laa yajtamic tasdiiqu lkaahini maca aliimaani bilqur'aan masalada koobaad waxa waaye laa yajtamicu kulmi maaya tasdiiqu lkaahini wax sheegoo la rumeeyo iyo maca aliimaani iimaan la rumeeyo bilqur'aani qur'aanka la rumeeyo labadaas lama rumey wallahi yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah waa uu beensan yahay qofkaani waa beeninaale eybka qofkaana og ilaahay wuxuu leeyahay eybka ilaahay yaa oo keliya subxaana watacala adna waxaad leedahay eybka ninkaana og iyo man ataa kaahina fasadaqa bima yaqulu faqad kafara على ما بما أنزل على محمد الثانية المسألة لقد التصريح بأنه كفر تصديق هذا عيوضا تصريف عدين العبد بأنه تصديق رميت الغنى يكون تيوح شجرة كفر يويها قال لما عدين العدين من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر فقد كفر كفر ذاتنا ولا سوك لا في كفر دون كفر هي كفر مخرج من الملة والعياء ولا سوك لا وهي ثالثة مثلا سدحات ذكر من تكفهن له حديث الشيخ له شيء ذكر الشيخ له شيء من تكفهن له كي واحد لو فلان فريقين أو تكفهن له حديث بجفتها مرقوعة سلامي لو قد kii wax sheegay sameeyay wax sheegnimada sameeyay iyo kii asagu intuu tagal ah waxay fiiri lahaa الرابعة مثلا فراد ذكر من تطير له يا عبد الله أو تطير له لم يحال الشيء حديث لو شيء من تطير له قفك باسين الله باسي يا سيوا ولا يروح عن وقواب شيء يقواب شيء معها الخامسة مثلا شنات ذكر من صفر له أو سحر له حديث جلتا ذكر من سحر له قفك لا سحر يقل أو سحروي تيجي وحي قبو يسحروي سوسي على غدير سحروي سوسي على غدير لكن أنا ما شاء الله فضيت لكن ما فضيت أنا أروح سحرته يوم اسمه لجوجيري إن أقول لك إذا إن كانت أوكسون أسحر كسوقاتون يا سعيد يا سعيد xagga gaalnimada waxaa laga yaabaa inay ku kala dunaadaan suurtagal oo kaas uu adeegsaday midkii wax sixirka ayuu adeegsaday shayaadiinta laakiin kan wax ka qaadaha uu soo ogeyn wuxuu adeegsaday kan wax ka qaadaha uu soo ogeyn wuxuu adeegsaday mid kala dunaadaan waa suurtagal laakiin waxay ku isku mid ka yihiin xagga ciqaabta isku mid ay ka noqaayeen waa la dilaa ciqaab ahaan see qofkii xumaana ku sameeyey ayaba kusoo celiba ساعد سعيد ما يبقى لسان قفك تعب قفك ودون انت تتكبر هذا السنة استاذ وهي ذكر من سحر له قفك الله سحر وقف سحره تلشاك حديث الوشاك لما اللي جدا لما اللي يحتاج يساعد التحديث مثلا اللي حاج ذكر من تعلم أباجات ذكر من تعلم أباجات أباجات قفك برتشاق على الشيء وقول تعمل ابن عباس الصالحة مثلا رضبات ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ذكر الفرق شيء على شيء هو فرق قول حياة بين الكاهن وحشاقة والعراف عراف خلاصة يا شيء أفرق وحل الشيخين سنة ثلاثية وأيام واضح هي سدها هو لك شكت هي هو اسمه البوايد واي عرف الله وحل صلاة كريم كنا وحل صلاة واي labadaa sheegtee labadaasi kusoo aruuree qodalka sheekhu islaama waxaa laga yaaba in saddex looga dhigo oo laga wado caraarku waxa waaye waxaa dhamaa soo guda galaa isaga hostiisa waxyaaba badan soo guda galaa masaayishu maanta ma adageedi soo adegeedi aada iyadoo haddii la akristaanka la awoodi kara kuwa wallahu subxaana watacaala calaa waclam